Bulshada deegaanno hoos taga degmooyinka Gadoon iyo Godil Nabe oo Galguduud ka wada tirsan ayaa la isugu keenay gogoshan oo lagu xalinayay xiisado colaadeed oo maalmihii la soo dhaafay ka soo cusboonaaday deegaanka. Maamulada degmooyinka Dhuusamareeb, Cadaado, Godil Nabe iyo Gadoon ayaa qayb ka ahaa nabadeyntan, waxaana shirkan laga soo saaray go'aamo lagu xoojinayo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada deegaanka. Guddoomiyaasha degmooyinka Gadoon iyo Godil Nabe ayaa ugu horreyn shirka kadib warbaahinta la hadlay.
waa la heshiiyey oo dadkii halkaan ahaa waan eh, heshiisiinay Eh, heshiis horudhac ah ayaan gaarsiinay oo ay ku kala nabad galaan dowladduna eh, awaamir ayay ka soo saartay awaamirtaas oo ah eh, wixii hadda ka hor ahaa meelihii ay kala joogeen dadku inay kala joogaan waxyaabaha ay kala sheeganayaanna inay dowladdu u kala xallido haddii ilaahay idmo fadligii juhdi badan iyo maskax badan oo gelinay waxaa noo suura gashay inaanu helno xal degdega oo ay mataqaanaayey ah in gogol kale oo nabadeed oo ballaaran dadkan ay isugu yimaadaan intii ka sokeydana en, la wada- lagu wada noolaado si en, ah nabadgelyo oo wixii dhiba iyo shaqaaqaa hadda kadib en, si wada jira looga mataqaanayo wada hortago ayaan em, isla gaarnay ilaah ayaa mahaddaas iskale waxaan rabnaa inaan caddayno en, amaamiirtii la baxshay oo dadka deegaanka la siiyey iyo ciddii kaloo soo dhex gashaba ciddii ku xadgudubta tilaabo cad oo dawliya in laga qaadi doono qof dembigiisana qof la qaadan doono ama la wadaagi doonaa ha uusan jirin ugu dambeynna taliyaha saldhigga booliiska ee Dhuusamareeb, Nuur Cilmi, ayaa dardaaran la wadaagay bulshada deegaanka.
nabadaas la guntay ewlna ayaamahan noo guntaneed laakiin baryahan shaqaaqa ka soo laabatay labada dhinac ee deegaankan wada degan ee walaalaha ee wiili abtiga iyo wiili adeerkiisa ee wiili seedigiisa inay dee si nabada uga wada shaqeeyaan si silmiya u wada noolaadaan ee soo dhowow iyo walaalkeeyow ay- ay u joogto ee aysan noqonin dad colaad isku ah waxaan rabaa dardaaran aan deegaanka u soo jeedinayo yar inaan ku daro kaasoo ah roobkii yaa da'ay roobka da'ayna meelna waa ku yaryahay meelna waa ku badan yahay meesha uu ku yaryahay dadka jooga waa dad walaalihiina meesha uu ku- ku yaryahay dadka jooga sida aan naqaano baadiyaha waa laysu guuraa waa laysu deegaan raacaa deegaan raaca ha la soo dhoweeyo meel fiican ha la dejiyo meelay ku nabad galaan ha la dejiyo Maamulka Galmudug ayaa hore go'aamo uga soo saaray deegaamiinta iyo dhismayaasha laga sameeyo dhuldaaqsimeedkan si looga baaqsado colaado dhex mara bulshada ku dhaqan dhulka u dhexeeya degmooyinka Gadoon iyo Godin Labe ee gobolka Galgaduud.